بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا bal ilaahay baa subxaanau watacaala xamdi ilaahay inoo tacmiiray kutubtii kitaabkan kaga horreysay iyadoo kalley malaha dee ninkii ilaahay waafashiyo fahamsiiyo isaguna dadaal leh qadar fannigan usuushiisa guud ahaan mid laga ogaan karo ruuxu ka badin karo rabbi inoo dhib yareeye aqrintiisa maantana kutubtiisii ugu ahamsanayd kitaab ka mid ah aan halkan oo waxa weeyaan aan kaba bilaabayno ilaahayna waxaan kaba baryaynaa so kii horeba inoogu taam yeelay inuu kitaabkan inoogu taam yeelo kolley kitaab muhima ninkii dabdiya hagaag waayo waana kitaab qidmo ah uno kolley imaka meel kale oo aan meel aan silanahay siyiibsa inaan usii dhaafaynaa noga jirto qaarkana markii ugu horreysay wadankeena laguba aqriyo kitaabkiinu yaa mandeqo bal marka intayna aan kitaabka bilaabina xoogaa yar oo kitaabka kuwa tacalluqsan oo nubda ah ayaa dee shalay si ay caadadu ahayd aan isu sheegaynaa umuurana kolley kalena waaban isku yar baraarujin doonaa xagga kitaabka magaciisa iyo waxyaalo kuwa tacalluqsanba horta sida dee imakaba ina hortaala kitaabkan mabniga ah waxa mabniyey imaamkii shahiirka ahaa ee ciraaqi ciraaqina kolley marka la eego culumtan dee shareecada gaar ahaanna cilmiga xadiidka imaam aada iyo aada u mutqina aada u mashhuurah oo kolley aan tacriif laysku sii tacriifiyo aan uba baahnaynba weeye laakiin haddana muhim weeye bal dee inaynu wax isagaba sheegno in yaroo kooban aanba ogaano ciraaqi muxuu yahay iyo waqtigii uu ahaaba kolleyna taraajimka culimadu waxa weeye dee fawaaid badan bay leedahay kala duwanta wax ka imaamna wey allaha kaba raali ahde kitaabkiisa tahdiib alasmaai wallugaat fasal gaara ayuu u dhigtay bal faa'iidada ay leedahay baa macrifada culimada iyo taraajimteedo fawaaid kala duwan ay leedahay kaba mid ahayd mid fawaaidda uu sheegay inay yihiinba waalidiinteeni ama asraafteeni xagga diin oo si waalidkeedoo kale ay yihiin bal xagga marka la ego diinteenna iyo aakhiradeena waxa ku tacalluqsan waalidkeen way nooga nafci badan yihiin oo ciddii de aad wax kaba baratay ama kitaabkiisa aad kaba faa'iidaysatay waxaad aakhiradaad aada ku badbaadaysa ku tusay waxaad masalan ilaahay ku garanaysa ku tusay waxaad diintaadii aqoon ugu yeelanaysa ku tusay naseexadiisaas iyo waxtarka uu kuu taray jaanibka aakhiro waa ugu ka ahamsanyay jaanibkii kale ee xaggii waalidka oo bal markaa dee taas kol haddii ruuxi uu taa yahay o xaggaas oo kale yahay adigana uu nafsigaa kuuba leeyahay waxtarka uu ku leeyahay yaqool xumay tahayba inaanad baran bal umuuraha kolley fawaaid kala duwanna fasal gaaraaba u dhigtay kitaabkiisa kadib lasma waluqaat bilowyadiisa imaamkan haddaba ciraaqi kolley magaciisa dhan waxaa la yidhaha cabdiraxiim ibn lxusein ibn abd ibn cabdiraxmaan taas baa bal magaciisa saddexdiisa magace ay sharaacsane ay tahay oo magaciisa waa cabdiraxiim abihii xusein baa la yidhaah awogii cabdiraxmaan baa la yidhaah asalkoodii horena ciraaq bay ahaayeen oo waa tan laftigan nisbadu halkay ugaba timisa kuma dhalan kuma korin bal sanfarayo maba gelin oo dee dalabkiisii rixladiisii intii uu maray ciraaq kumay jirin laakiin waa asalkoodiio asalkiisu waa nin kurdiya horta sia ibnu salaaxdu kurdi u yahay halkay degayeenna meel raasiyan layidhaah baa asalkii awoyaashiya aabihii iyo ay ahaayeen oo magaalada irbil laydhaah ee kurdiga qeybtiisa ama ciraaq magaalooyinkeeda kaba mida meel kuba dhow adugu taa acmaasheeda kaba mid ahaa aabihii oo yar iyo usradii ayaa kasoo guurta oo masar bay soo degeen marka ciraaqa wuxuu ku dhashay ama imaamkan aan haynaa masar meel adigu manshaat lmirhani la odhanayo malaa januub lqaahira ahayd ama januubu garbi lqaahira ayay dhalashadiisu ahayd usro kolley diineed salaaxi iyo cilmi iyo adigu diin ba lahayd aabihii iyo hooyadii iyo qoyskuba ayuu kaba dhex dhashay kuna koray walow aabihii saddex jirkiisii on buuxsanin oo dhintay adugu bal imaamkani isagoo usrada fiican kuba koray wafti gaaro culimadu walow had iyo goor dadkaa yaryar ee walaadkooda iyagoo yaryar dhintaan ciddii waftigooda aydu waalidkood kaga tegee khaasatan bal tawjiiskiya waxaa laha ina culimadu taraajimta ay kuba soo naqliyaan isaga laakiin wafti gaaro uu kaga tegey oo uu kaga tegay aanay soo naqlin walow nin sheekh ahaa oo adigu saalix ahaayo bal markaa isaguna aabihiina uga khidmayn jira ay jirayaan culimadu kollay ninka wasiyadiisa lahaa inuu yahay tawjihiisana lahaa bal waalidkii waa dhintay oo kollay dalab cilmi tawjiiha hore ayuu kuba bilaabay waxaana markii hore uu isagoo kollay maxfuudaadkiisa ay kaba mid ahayd dee wax usul iyo fiqi iyo luqal carabiyaba leh si ay caadadoodu ahayd inay kutubta inta yareereen markay qur-aanka dhameeyaan boorta kutubta la xafidsiin jiray kutubtaa roonroon iyagoo xifdiyo dabadeed ay masaajidta u tegi jireen oo maxfuudkooda inta lagaba eego halkan diraasadu aygaba bilaabmi jirtay bal isagoo taasi ay jirtay oo kollay malaa dalabkiisii gaar ahaan uu isagu naftiisa uu dalbay wuxuu horta dhashay toddoba boqol iyo shan iyo labaatankii hijirada ayay dhalashadiisu ahayd laakiin toddoba boqol iyo labiyo afartankiibaa dalabkii ugu horreeyey uu dee nafahantiisa laydhaha waxbuu uba dalbay samaac ka horreeyaha looga hela ayuu ahaaba waxaana la yidhaha markii hore qira'aadka iyo umuuraha ayuu aada uguba jeesto oo himadiisa weyni ahayd laakiin shaksashadiisa kaa mid ah culimadii casrigaasna ama raggoodii ugu mudnaa kamid ahaa cizudiin ibnu jamaaco qoyska ah reer jamaaco kaba mid ahaa kolay nin kale u aweeyo cizudiin laydhaha xaafid iyo bal markaa isna sheekiisa ahaaba waa jireen oo isagane bal cizudiin ibnu jamaaca ayaa wuxuu kula taliyey markuu arkay fahmadiisii iyo bal heerkiisa hogtay iyo degihiisii uu arkay hayaa waxaau kaba cabiray cilmigan qiraa'aadku kasiiru tacabi qaliilu jadwa macna tacabkiisa iyo dhintiisu way badan tahay waa hawl badan yahay nafsigiisna heerkaa tacabkiisa ma sii gaadhsiisna waxaad u jeedsataa buu yihi ood fahmigaaga adsan ah aad ula jeedsataa bal cilmiga xadiiska siibaa deeta keentay isaga isbedel kuba keentay oo markaasuu cilmigan xadiiska dalabkiisii ayuu bilaabay isagoo dee nin faqiiha ahaa ninkaa qaarib ana ahaa culum alcarabiyana xaddi weyn kuba lahaa bal markaa laakiin xaggan baa deeta iqbaalkiisii dhammaa uu noqday oo walow waktiyadaa hore rag uu yar haleeli lahaa hadduu hore u bilaabo oo sanadkooda uu caali ahaa aanu haleelin haddana de adugu bal sii caadadoodu ahayd rixladii xadiiska ee masar dhinacyadeedii iyo shaam guud ahaan magaalooyinkoodiiba isagoo marar shaam ku noqnoqday waa galay oo rixil ahaan uu galay ciraaqa waa isleen laakiin haddana waa ka hirjoogsaday markii dambe tunisna isagoo doonay inuu tago nin halkaa khabiidkeed ahaa doonay muwadaa maalik daraadii inuu guba qasto ayuu haddana umay suurto gelina ma tegina bal adigu sheekh saam ilaa saddex goor iyo waa ku noqnoqday xijaajna waa ku noqnoqday kolleyna saddex sudood muddaha saddexiin adigu kolley satan ilaa koo iyo sagaashankii qaadibaabu kaba noqday madiina imaamka ama khabiibka masjidka rasuulkana waa noqday salawaat ullaahi wasalaamu calayh waxaanu markii dambe kuba soo noqday masar halkaas baanu noqday intii iyadoo sheekhyadiisa ay nool yihiin nin calama aad iyo aada u suhuroobay oo imaamadiisa iyo macrifadiisa uu fanigan u leeyahy sheekhadiisaoo nool dee loo wada qiro sheekhadiisa ay ku wada ammaaneen taa raggii taa kuba sheegay waxaa kamid ah la haddaad arko isagoo weli afartama gaarin barhkooda inay dhinteen taqyidiin subki iyo calaaduin alcalaa-i oo kale salaxudiin alcalaa iyo ibnu kasiir iyo bal rag lahaa ayaa macrifo iyo isawi iyo ayaa macrifo iyo aqoon uba qiray isagoo kollay dee in badan iyagii kaga geeri dambeeyey bal markaa taas waa markuu heerkaa gaadhayna kollay dee isagoo la uguma tirinayay masar waktigiisaas ibnu jamaaca dabadeed nin magaca muxadisnimo muuto dee aysay culimadu lahaayeenba ninka ugu mudnaa inuu ahaa ama joogay imaam muskanona uu noqday dee kullay gees kale gees kastaba waa laysaga yimi iyadoo cilmi lagaba qaadanayo oo cilmiga xadiiskuu laga gooni noqday funuuntiisa isagoo weliba ku darsaday aan dee fiqi kuba darsado labadii imaamnimo labadoodaba bal markaas dee isaga ilaahay subxaana watacaala wada siiyey ay taasna naadir ku ahayd muxadisiintu dee casrigii hore dabadeed siduu xaafid ibnu xajar ba idhaaho ama nin wuxuu u kacaa xaggan dee umuurahan fikiyaadkiiyo axaadiista axkaamta iyo umuuraha laba kuba xidhan oo xaggaasaa xifdigiisu noqdaa barkoodna ajdaadi iyo cawaaridi iyo asaanidi iyagoo jaalib ka yaraysay inin labadoodaba iskuba darsaday casrigii hore dabadii waa yara laakiin isaga iyo dee dadkaa iskuba darsaday labadaba ayuu ahaa kolley arrintiisna tadriiskaasu may ahayne dee kutub kala duwan uu alifay oo aada looguma intifaacay baa jirto ay kaba mitay alfiyadan aan hayn iyo sharaxeedan imakaba aan hayno bal oo waliba sharaxii yaraa ahaa laba sharax oo uu kuba sharxay mid ahaan ma dhamayno iska da bala markaase waxaa kaloo kaban mid ahaa dee musadarka isagoo ay joogsatay waqtiyadiisiyo inka horeysayba al-imlaa waxaan dee aynu kuba soo aragnay kutubtu axaadiista ninkan caalimkii ee muxadiskiin axaadiis uu soo dabdiyey uu korka kaba yeedhiyo dadkuna ay kaba qortaan majaalis alimlaayo maalin maalin la isugu imanayo toddobaadkii ibnu salax dabadi ay joogsatay ayuu bilaabo afar boqol oo majlis in ka badan uu korkiisa kaba yeedhinayo ayaa bal uu yeedhiyo kutub kala duwanna kolley barhkood ay calaaqada laba lahaayeen ama ay kuba xidhnaayeen oo taasna majaalista imlaana waa leeyahay ibnu saydinaa soo bilaabay sharaxa tirmidiya oo adigu markuu intuu salaadba dhexeheedii joogo kaba dhintay isaguna wuxuu bilaabay inuu isagoo kitaab mudawara weeye sharaxa ibnu saydinaas buu ahaa kolleyna intiisii mala soo madbaceeye intan ciraaqina rasaa'il magister mala jaamica alislaamiya way kuba bixisay horta barhkood taab noqdeen laakiin wax saasoo laga madbaceeyo rubaba hayo ee adigu dariiqadiisii isagoo raacaya ama si kaba sii fiican ayuu kitaabkii ilaa tobaneeye mujaladkaaba qoray isaguna dhexda ayuubuu kaga dhinto muutaam yeelin oo adugu bal kutubtiisa waalifayna sharaxa ibnu tirmidi ee tatimada ah ee muutaam yeelin ayaa kaba mid ahaa waxaa kaba mid ah isna kitaabkan musalaxa aada u muhimkee ataqiid walidax la idhaha inuka kitaabkan culumulxadiid ee ibnu salaax uu maantaba nadminayo ama nadmigiisa aan hayno kaba ayaaba kaba mid ahaa adigu kitaab isna taqriib asaniid la idhahyo asaaniidan had iyo goor asax alasaniid laguma tiriyey bal axaadiistii laguba wariyey axkaamtayd uu kuma ururiyey isagoo inantiisii abuzurca u alifay markii dambena uu sharxay sarxu tasriib waa madbuucna kitaabku sharaxana muu dhamaynay inantiisii baa dhameeyey kitaabkaasna kolley mualafaadkiisa kamid weeye iyo kutub kaleo kala duwan kolle xagga nadmigana kitaabkan aan hayno waa nadmiyey minhaajka baydawile iyo usul fiqiha wuu nadmiyey iqtiraaxa uu leeyahy ibnu daqiiq ilciide musalaxana waa nadmiyey alfiya siirada ah oo iyadna madbuuca sharaxyana leh sharaxyadeedna wax dee maqsuud wax madbuuciba ay jiraanba oo siirada rasuulkaana iyadana waa nadmiyey bal kutubo kala duwana uu nadmiyeyna ama barhkood uu isagu dee si guud ha u nadminaya badhna kutub haba nadminayena way jirto bal waa nin saas ahaa sideed boqol iyo lixdii hijrada ayuu dhintay isagoo koob iyo siddeetan gaadhay iyo bilo ayuu dhintay talaamidiisii badnayd ama dabaqadaas ba casrigaaba siasiisiiba weeye waana ninkii ugu isqaan badnaa xagga xadiise xaafid maxajar iyo akraartiisa oo dhan iyo deerha kaba waaweynaa ayaa kaba mid ahaa saad nuuridiin haytham iyo ninkan majmuuc zawaaidka iyo kutubta ale oo inantiisana qabay isaguna ninkii kutubtiisaba khudbooyinka ugu yeerayeyba ahaa habkana uu tusayo uu alifayo bal markaa taas bay ahayd oo dabaqadaasba dee waa dad aad iyo aad u badan taas bay ahayd oo waktigaas ayuu dhintay kale xafna xajarna marsiyo aada u dheer buu leeyahy oo isaga iyo sheekhiisa kale bulqini oo sanad ka horeeyey iyadoo ibnu mulainna isaga sanad ka horeeyey waana arrin yar qariibaho waa saddexdina waktigaa uguma mudnaa midna xifdiga xadiiska iyo itqaankiisuu heerkaas kuba gaadhay imaamnimadiisaasuu ku shuhroobay midna xagga fiqiga walow xadiisna aqoon sare uu lahaa iyo culumta kaleba laakiin xagga fiqiga khaasatan bal matalan fiqiga shaaficiyana ay dee seerku ku joogay heer mid lamidiba ama cidi gaadhay waa naadir cid gaadhayba waa naadir ba ama waktiga cid ka gaadhayba heerkiisa ama jirina bulqini iyo ibnu mulatin isna imaamka la idhaaho tasniifta marka la eego badnidiisa mid dee qarnigaa kula mid ahaa ama casrigaa kula mid ahaba aanu jirin oo iyagoo dhammaan maxaafid maxajar shaqadiisa ayaa midba mid buu sanad markii hore ka weyna oo ibnu mulaqin wuxuu dhintay dhashay toddoba boqol iyo saddex iyo labaatankii bulqina toddoba boqol iyo afar iyo labaatankii ciraaqina sideed boqol iyo toddoba boqol iyo shan iyo labaatankii xaggii dhimashadana siubay sanad sanad u kala horeeyey sudaa bay markaa ku dhinteen ibnu mulaqin sideed boqol iyo saddexdii buu dhintay bulqina sideed boqol iyo afartii buu dhintay xaafid alciraaqina sideed boqol iyo ibnu mulaqin maanta sideed boqol iyo afartii burqina shantii ciraaqina lixdii buu dhintay iyadoo laa yanqadi cajabi min tawaafiqi cumrihima الشهر كالشهر حتى العام كالعام حافظ بن حجر labadiisa sheekha khaasatan bilqeydiyo marsiyada uu ku weer samciyey bal adigu ciraaqi ninkaas weeye ama kitaabkiisani intii uu nadmiyey oo toddoba boqol iyo shan iyo lixdankii hijrada ayuu kitaabka nadmiyey intii dee cid- hal kitaabkii uu nadminayana isaga taa inoo sheegi doono iyo dariiqadiisi intii uu nadmiyey dabadeed wuxuu noqday kitaab ilaahay subxaanahu watacaala uu u furay bal masalan uu nasriyey oo dadka u dhex dhigay aqbal lama aqbalo oo dee hadday tahay majaalistii cilmiga iyo xalaqaadkii madaalistii iyo macaahidii cilmiga hadday tahay waxay noqdeen sida kitaabkii ibnu salaaxi uu nadminayo uu ahaa kitaab la diraaso ayuu noqday oo dadkao dhan ku dhex faafay bal taraajimtii culimada intii uu nadmiyey wixii kaba dambeeyey markaad aqriba raggii culimada ee waaweyn markay kutubtooda xifdiyan tirinayaan kollay qayb bay kaba tahayba alfadan ciraaqiyan haynaa qayb bay kaba ahaydo kitaabkaa u shuhroobay buu ahaa taasna waxay keentay kol hadduu kitaab la diraasaynaya yahay culimadu inay aada ugu ihtimaamaan xagga ama sharxinteeda ama inay nukat iyo tacaariiq uba yeelaan ama ay xaasheeyaan oo bal shuraaxdeeda iyo xawaashideeda dee laba garanayo wax la hayo iyo waxaan dee bal markaa aan laba haynba ama wax lagaba hayoba kaba mida kollay afartameey ayay kuba dhowdahay oo barkoodna ay dee xawaashi sharaxyada qaarkood xawaashidood ay yihiin taasna waxa ay tilmaamaysaa un waa kitaabkii inuu kitaab diraaso ahaa oo xalaqaadkii cilmiga iyo madaaristiisii kitaab loo cinaayo doola u ihtimaamo qayb muhima kaa markay fanniga noqoto ayuu ahaa cala ikhtilaafi mashaaribi markaa madaarisba taas buu ahaaba waa taas lamanaanu jira oo ma jirto dee manduumo cilmigan xadiidka waxa weeyaan loo nadmiyey oo mansilada kitaabkani yeeshay ama uu mutay oo kala mutay manduumada ciraaq sayuudi haddaan idno kaba dambaysay oo de bal masalan jiraahna saaiqatan alfiyata alciraaq fi jamci walijaasi watisaaqa kuba idhaa dirawyadeeda haddana oo bal ziyaadaadna uu leeyahay kutubtii xaafid iyo keyrkiiba uu kaba soo qaaday uu leeyahay ama anwaac uu kordhiye haba noqoto ama ziyaadaad anwaac uu sheegay uu kuba daray haba noqoto ama waxyaale tacriifo uu kaba baydhay haba noqotee haddana kitaabkaas iyo kitaabkan marka la isbaaldhigo dee iyada cinaayo culimo dee marka la eego lasida loo culo loo diraaseeyey ee uu noqday kitaab diraaso kaasi kan wax la isbaaldhigaba maaha oo sharaxii uu mualifku lahaa suyuudi oo dee imaka waxaa laga hayaa mala ma dhame eh dabadeed cid markaa kitaabkaa sharaxday oo kaba hadashay ilaa tirmisi lasoo gaadhayay ama casrigeena beri qarnigii markaa hore uun madaxiisii lasoo gaadhayay maynaan aragba ama kinta dersigana kolley saa kuma badnay wala mandiqadeena isaga ka yar mashhuur noqday kolley asbaaba iska yar jira daraaddeed malaas bal taas bay ahayd ba xagga marka la eego sahlanaanta iyo aqwaasha nisbaynteeda iyo amtilada sheegitaankeedana labada kitaab dee isku mid maha kitaabkiinan baa taa aada iyo aada ugagaba mudan waayo kitaabkaasi isagoo ku talagecesho ku doonayo inuu ziyaado badan sheego amtilada kitaabkan aan ku arki doono lama socoto aqwaasha la nisbaynayo ee kitaabkan kuma sugan ciddii qowlkaa lahayd kumaba sugnaa waxyaala ziyaadaadi haba jireen oo bal markaasin iyada taasi waxa weeyaan xagga marka la eego debacsanida iyo yar baktiga iyo xagga fahmiga u dhowgiisana labada kitaab kolley aad iyo aad bay u kala duwan yihiin oo bal waa kitaab hortaba kitaabku nafcigaasna le culimo dadka ay ugu cinaayoodeen aad iyo aada looguma ihtimaamay xagga magaciisana kolley de alfiyada waa kuwa shuhroobay waa ism kolley de isa kuma odhana waa kun bayd laba bayd unbaaba dheero waa kun iyo laba laba baydba weeyo hataa xagga alfiya waa waaqaxan oo taasay uguba shuhrowday laakiin magaciisii sheekhu aan baydna arki doono culimadu ay kaba qaateen magaca bal dee isagana ijaazaadkiisii uu bixiyey barhkooda ay kuba sugnaydeen marka markaga noqotaa tabsira wa tadkira taas baa magacii sheekhu uu kuba talo galay ama magaceedu yaha tabsira wa tadkira bayd baana de lahaa intan yaree bilowga aan kuba arki doona ijaaza xaafid ibnu xajar uba qorayna oo kitaabka aljawaahir wadura kuba suganna wixii uu bal markaa xaafid uu kaba dee isaga kuba dad aqriya marki uu sheegayo ama ijaazadiisii bay kuba jirtay manduumadayda ama nadmigayga tabsira wa tadkira layda xaafid maxajar ijaaza u bixiyana saasga kuba sugnayd oo bal magaceedu waa kaa walo markan dambe alfiya iyo dee waktiyadeena dambe ay iskagaba shuurowday yar kunkan bayday tahay daraaddeedun oo horta bal magaceedu kaa weeya xagga shuraaxdeedana walow aan sheegay inay shuraaxdu badan tahay dhowr sharax baa ugu ahamsanoo bal imika saddexun baan inooga tilmaamaya si aan uga yar faa'idaysano waayo saddexdoodaba maanta waa madbuuc ama mid afraad haddaan kuba daro oo isaguna madbuuca walow dee uu isagu kolley kitaab aada u mukhtasara yahayn sharaxdeeda raggii sharxay waxaa kaba mid ahaa ciraaqi waana sharaxan aan hayno oo isagaa shar markii hore sharax ballaadhan buu ku sharxay mala uu kula dheeraa buu islo isagoon mala kitaabka wax weyn kaba sharxin ayuu kaa iska daayay oo markaa sharaxan aan hayno ayuu kuba sharxayba oo waa sharaxan aan hayno xagga magaciisana oon usoo laabmi doonaa midna waxa weeye waa sharax mala shuraaxda kitaabka ka ugu mudan uguna waasacsan bal funuuntan ama fadligan xadiidkan ee kutubtiisa ee markaa ugu waaweyn ee ugu ahamsan kaba mid ah xagga marka la eego aqwaasha uu jamcinaya iyo taxriiraadka badan ee ku sugan iyo taasoo waa sharaxa sakhaawi leeyahay oo fatxulmuqiis lagu magacaabo ama magaciisu yahay oo sakhaawi ayaa leh sharaxaas kollay dabacaad kala duwanna waa lagu madbaceeyey dabca hore oo mujalad ahayd oo masar laguma madbaceeyo saddex jis oo isku wada socoto mujalad buurana kollay akhtaa aada u badan lahayd taasi way jirto oo kale haddana dabca dambe oo adigu lagu dabacaad dambe ayaa laguma madbaciyay bal dabacaadkiisa waxaa ugu ahamsan dabacaadka horta dee imika aan aragnay in dabco nin adigu hindi ahaa uu taxqiiqeeda le yacri bnu xusein la yidhaaho oo maktabatu sunna oo qaahire ay madbacaysay oo shan mujalado midifaharis yahay waa kitaabkaas buu leeyay walow imika ay dabco soo baxday ay jirto laba doctoora sacuudiyin iyaguna ay taxqiiqeeda leeyihin oo shan mujaladuna laakiin weli taas maan arag waayo dhowaan baabay soo baxday waxaa kaloo isaguna shuraaxdiisa kamida sharaxuu shara ku sharxay ansaari sakaliyul ansaari oo fatxulbaaqi laba idhaah waana sharax aada u mufiida mukhtasar haba ahaado alfaadana xalligeeda kuba fiican dabco maxaafid sanaa-ullahi zaahidi kitaab marka hore usuul ahaa in halkan kuba aqrinay sheekha lahaayo hindi ahaa dabca uu madbaceeyo u taxqiijiyey baa jirto daaru ibni xasan madbacayso mujalada iyo dabco laba mujaladaho daarulkutub alcilmiya laakiin taxqiiqle walow dee daarulkutub alcilmiya xaalkeedu iskaba macruuf yahay laakiin taxqiiqlo nin adigu markaasi adigu laba nin ay isuguba tageen oo kollay yar iska fiican taasna way jirtaa kitaabkaasi kitaab diraaso ayuu xalaqaadka ayo taas kaa daraaddeed xawaashi dhowra ayuu yeeshayba oo kollay dee intooda badan ay makhduud tahay suudina kitaab yaroo mukhtasara ayuu leeyahay ama dee sharax yaroo kooban oo uu ku sharxay kitaabkoon dee weyneyn laakiin isna laba madbaciyo bal sharaxdii taas baa ugu ahamsane laakiin bal masalada nimanka yar odhanaya waxa weeye sharaxan aan hayno waxa uu ku madbacaysan yahay fatxulmuqiis waxaanan soo sheegay kitaabka sakhaawina ee aan leenahay dabacaad kutubtan dee fadligan kuwa ugu ahamsan ayuu yahay shuraaxda kitaabkana ka ugu waasacsan weeye uguna sii faa'iido badan marka la eego xagga fawaaidda uu kulansaday fatxulmuqiis baani labadaba cunwaan waa taas oo kale waa jiran fatxulmuqiis ciraaqi iyadana ee sakhaawi kitaabkiisa oo magaciisii laakiin kitaabkan aan hayno horta matiga waa taanida atafsira wa tadkira la yidhaahaa dabacaadka qaarkood ee kitaabkana sharaxiisee laba madbaceeyo dabcada faas oo kale kule mara daarulkutub cilmiya madbacaysan nin reer faasa ayaa isu geeyey sharaxa ciraaqiya sharaxa fatxulbaaqiyo sakariya lansaariya saddex mujalado yaryar baa lagu madbacaya ama iska dhexdhexaad eh taas ba magaca fatxulmuqiis lama socone sharxu tafsira ayuu baaba cunwaankeedu ahaa bal haddaba waxa weeyaan kitaabkan kolley shaarixan aan hayno waa kitaabkan aan hayno wax magaco saasuu ku magacaabay maba jirto laakiin sheekhan waxa weeyaan kashfu dunuun kale waa kitaabkan fahaarista kutubteeda ee mashhuurka ee kutubta magacyadooda iyo funuuntoo dhan kaba wada hadlee kashfu dunuun waxa weeye xaashi khaliifa iyo kitaab isaguna hadiyat alcaarifiin layidhaha isaguna asmaada kutubta iyo funuunta ah oo ismaaciil bashadin layidhaha uu leeyahay labadaa kitaab baa waxa dhacay markay kitaabkan sharaxan ciraaqi dhiganayeen inay magacan yidhaaheen fatxulmuqiis baa la yidhaha waa labadaas kitaab iyo faarista iyo dee magacyada kutubta meeshii lagaga qaadanayo asalka u ahayd ee funuuntan kala duwan iyo kutubtii loo alifay iyo kitaab kastaa wuxuu yahay iyo ciddii lahayd iyo lagaba hadlo waa kutub jaanibka aada muhim ugu oo culimadu ay u laabmaan dee kutubtaas ayay taasi dhacday ninkan aan hayno masriga maxamud rabiic la yidhaaho culimadii ashar kaba mid ahaana isaga kitaabka markii uu madbaceeyu taxqiiqana lahaa magacii ayuu ku madbaceeyey oo magacaas arrintu taas weeye oo waa kashfu dunuun iyo ismaaciil basha ama xaaji khaliif iyo ismaaciil basha tasmiyadoodii markii dambena maxamuud rabiican oo dabcadan aan hayn iyo dee dabco horo malaa dee waxa weeyaan kolley maktabo kaleba ay u madbaceeyeen kitaabka madbaceeyey cinwaankii lagu madbaceeyey halkaas bay tasmiyadu tahay tasmiyadii sheekhu kitaabkiisa ku magacaabay maaha saa daraaddeedna qolooyin dambe oo dee markaa kaa hore sharxu tafsira un bay cunwaan ugaba dhigan imikadan qolooyinka farxubaa ka taxaqiisiyey siday sheegaan saddex majalad bay ku taxaqiisiyeen oy dhameeyeen laakiin weli de in la nasriyeen kala warmahayo walow marka ay lahayn qayda nasri ay lahaayeen oo iyaguna cunwaankay ku madbaceeyeen waa sharxu tabsira bal markaa waxaan leenahay xaggan magacan dee asalku waa kitaabka kale sahawi ama kitaabkan aan hayno bal saasku uga yimi iyo halka magacan uu ka soo jeeda waaba kashfu dunuun iyo ismaaciil baasha hadiyat lcaarifiin dabadeedna maxmud rabiican ayaasan u madbaceeye laakiin waxay tasmiya sheekhi uu ku madbaceeyey ama markaa uu ku magacaabay oo magaca kitaabkii uu leeyahay ma ah magacun bal taasi waa intii aan odhan lahaa insha allahu tacaala kitaabka hordhaciisa imikana hordhaciisi un baaban aqreyna laakiin waxaa iskaba jirtay oo dee mala habkii talaqiga ee culimada soomaaliyeed waxd ay u qaadin jireen uma qaateen iyaguna ay u gudbin jireen kaba midaa kutubta nadmiga ah iyadoo kollay taasi jaanib faa'iidala ay ahayd waa dee laakiin naga waktigeenu taasi aanu saamixin ba ama dee dariiqadaasna iminka iska indiraastay kitaabku markuu nadmi yahay sharxigiisa horteed ama macnayntiisa horteed iyadoo kitaabka si weliba hadduu nadmi yahay kolba wasankiisa habkuu keenayo ina loogu inshaadayo intuu sheekhu ku inshaado dadkuna ay ka wada daba aqriyaan taas bay ahayd sababtuna kolley faa'iido weyn bay lahayd oo dee kasisintoodii badneed bay xarakayseen weliba nadmiyada qaarkoodka sarfiga iyo meelo qaarkoodna alfaadahooda ama dee kutubta qaarkood wixii ay doonayeen inay aada u ikhtisaariyaan iyo alfaad badan ay isugu geeyaan ama macaani badan alfaad yaroo kooban isugu geeyaan iyo markaas suurooyin aada mucaqadi ay kaba soo baxayaan lafdiga ku dhawaaqoodaaba sucuubo lahaayo ruuxii daalibkaay markaa ay kuba cusbayd si ugu dhawaaqaa ku adkaydoo taasi maxay keenaysay tadriib iyo inay isagii u fudaydiso bale markaa iyadoon kitaabkii imaka ama inoo xarakaysan kitaabkan haynaa waxaan ku yaro dadaali doonaa kolba dee maalinba intii maqra uu yahay ama intan sidaya adi waad gaadhaysaan inaan horta carabka mariyo bal idinkuna waxaa laga socon doontaa kitaabka idinma xarakayste dabdiga iyo xarakada ayaa waxa weeyaan la socon doontaan taas baa salli ay ahaan doontaa oo dee insaadkiisaasi ma jiraye laakiin haddana stayl nooc ay noqoto waayo taasi talaqa xagga macno iyo talaqa dabdi baa labadaa ku wada jiro xaggaas faa'iiday lahayd oo kale ciddii taa sidaysay aad bay muhim u ahayd khaasatan ruuxa daalibka waxaan aanba aqrii karahay bal markaa alfaadaan horta aqriayaa waa dhegeysan doontaan xarakadeedna waa eegan doontaan insha allahu tacala kolle taasna dabdi ay idin noqoto bal markaa wixii yar xarakadiya saas u dabdiya bismi illahi araxmaan araxiim yaqulu raji rabbihi lmuqtadiri cabduraxiim ibn lxusayn اlasari min bacdi xamd illahi bilaalaa'i xaramtina min jalla can ixsaa'i uma salaatin wasalaamin daa'imi على نبي الخير بالمراحم فهذه المقاصد المهمة توضح من علم الحديث الرسمة نظمتها تبصيرة للمبتدي تذكرة للمنتهي والمسند لخصت فيها ابن الصلاح أجمعه وزدتها علما تراه موضعه فحيث جاء الفعل والضمير لواحد ومن له مستور فقال أو أطلقت لفظ الشيخ ما أريد إلا ابن الصلاح مبهما وإن يكن الاثنين نحو التزما فمسلم مع البخاري هما والله أرجو في أموري كلها معتصما في صعبها وسهلها wuxuu hi naadinku raximah llahu tacaala yaquulu wuxuu ku qowlayaa oo uu odhanayaa leeyahay raaji rabbihi rabbigii maaligiisii ilaahay iyo macmuudkiisiiba isaga lahaa ee kuba tasarufayay kii rajaynayay fadligiisa iyo naxariistiisa iyo tawfiiqiisa iyo wax kastoo xaggiisaba ah adigu taas rajaynaye almuqtadiri rabbigii almuqtadiri isagu ahaa ka wax kastaba awoodulo bal markaas taas waxalla wixii uu doonaba taraya ee qaadirka ah bal taas kii rajaynaya wuxuu ku qowlaya waa cabduraxiimi casfu bayaanama bedelka doonto kaba dhig haddii kalena mubtadaad soo goosatay kaba dhig oo aduna dee khabar may-aad kaba dhigtay mubtada muqadara khabarkii kaba dhig oo bal markaa yaqulu raaji rabbihi waa raajigii bay markaa casfu bayaan u noqon amase bedel cabduraxiimi ah ibnulxusayni cabduraxiimkii ina xusein ahaa ee alasari iyo cilmiga asar loo nisbeeyey ama cabduraxiimi cabduraxiim wuxuu ku qowlayaa ibn xuseyni cabduraxiimkii ina xusein ahaa ama de wahuwa kaa raaji rabbihi cabduraxiimi weeye ibnulxuseyni alasariyu ee cilmiga asar loo nisbeeyo kale culimo horeba waa loo nisbeeye oo nisbatun ila alasar waana de asarku xadiiskaba weeye kiisa marfuuca iyo kiisa mawquufkaa sida dee markaa raajixa ama mashhuurka agsarkoodu ay qabaan walo bacdigood mawquufkaa kuba markaa khaas yeeleen dheer waayo sababtuna de cilmigan buu ku shuqloonaa imaan buu kuba ahaa bal de waktigiisii ama xaafidkii waktigiisii buu ahaa daba cabdiraxiimkii taasa ayaa wuxuu leeyahay weli maquul qowlkii waa inoo dambeeyaan min bacdi xamdillaahi ilaahay xamdigiisa dabadi oo wuxuu ku qowlayaa intuu ilaahay ku xamdiyey ee uu kuba xamdiyey dabadii xamdigii ilaahay ilaahay xamdigiisii dabadi ilaahii bil aalaa'i nicmooyinka u saaxiibka waa nicmooyinka waaweyn aan la tirin karahaynba u saaxiibka alaalaa de waa samci kollay mufradkeedu ilaa toddoba luqayabay soo naqliyaan oo dee iyada alan la yidhaaho oo la tanwiiniyo ama alaa un oo tanwiin la-aanah ilan iyo ila oo kale iyadoo hamsadeedu saddex xaraka ay leedo laamka laba sukuuniyo yadna layskaba tanwiiniyo ilyun ama alyun ama ulyun laba yidhaaho bal haddaba inta badanna dee alan baa mashhuur ah ee ilaahi dee xamdigiisii dabadeed il alaahi nicmooyinka u saaxiibka ahaa haddaba xamdinta uu rabbigii ku xamdiyayo dabadeed calam sinaanin maxay uguba xamdeeyo tani waxay kuba tacalluqaysaa xamdigii ama ay sila u tahay calam sinaanin waa gallad iyo nicmo korkeeda uguba xamdiyayo nicmadna waa teeda weyn baaba laydhan imtinaankaasoo jalla weynaaday can ixsaain koobid laba kooboo weyn tacuduu nicmat allahi laa tuxsuha baa rabbi yidhi haddaba xamdid uu ugu xamdeeya ilaahay subxaana wa tacaala nicamtiisa aan laba koobi karaynay kaba mid tahay cilmigan xadiidka si ugu ilhaamiyey waafajiyey ay taaliifkana kaba mid yahay nicamtaasoo iyadu kaba weyn in laba koobo la tiriyo iskabada in laguba shukriye haddaba xamdin uu rabbi taa ugu xamdiyey dabeed iyo weliba suma salaatin xamdigaa dabeed salaad iyo wasalaamin salaam daa'imin daa'ima oo mid kastaa joogtaba ay tahay lafsiga nudqigeed iyo taas taas dabadeed calaa nebiy oo salaadaas iyo salaamtaasi mid kastaaba ay ahaatay calaa nebiyi alkhayri khayrka nebigiisii korkii ay ahaatay dilmaraaximi maraaxim waa jamcu marxamatin ana nebiyu marxama ba lafti xadiis ahaa macnaa waa naxariista u saaxiibka ahaa oo dee raxmo ayuu laba yimi ilaahay baa la soo diray isagoo naxariis iyo raxmo caalamka oo dhanba uba ah haddaba nebigii khayrkee marxariista iyo marxamada una saaxiibka ahaa watawasa bilmarxama bal markaas waxa weeye taa salli iyo salaam aan ku saliyo taa dabadeed fahadi maqaasid maquul qowlkii kan weeye oo yaqulu raaji rabbihi wuxuu ku qowlayaa rabbigii ninkii rajaynaya almuqtadir ee magaciisu ka ahaa marka min bacdi xamdilahi waa min bacdi alxamdi wasalaatu wasalaam xamdigii iyo salaadii iyo salaamtii dabadeed muxuu odhanayaa fahadihi almaqaasid almuhima oo wuxuu odhan kolleyna wixii halkan raaci jira amalaa uma yaallo fadina taasay u taalaaba amaa bacdu de intaa dabadeedba fa haadihi tan ishaaraduna waxa weeyaan markuu dee cilmigan ama uu waxan doonayay uu nadbiyo uu soo xaadirsaday dihnigiisii wax ku xaadira uu noqday ayuu shay maxsuus oo kale wax ka muuqda oo xaadira oo laguma ishaaro ismushaarihii maxsuuska u yaallay kaba dhigay oo fa haadihi haddaba tan almaqaasidu maqaasida ah maqaasid waa jamcu maqsado maa yaumuhu linsaanu min amrin wayadlubu waxa uu qastay insaanka uu doono ayaaba laba yidhaha haddaba maqaasidan almuhimatu muhimka waana waxan uu nadminayo ee cilmigani tuudixu waxay caddaynaysaa min cilmi xadiisi xadiidka cilmigiisa xaggii waxay kaba caddaynaysaa rasmahu raadkiisii asaaskiisii iyo wixii asar uba ahaa ayay kaba caddaynaysaa oo sharxa bidillah iyo rasmigu xagga luqada waa alasar ayaaba la yidhaahaayo dee haddii la yidhaha rasmi diyaar oo kale oo shaciradii carbeed iyo kuwa soo noqnoqonayay markii raadadkii kaba hadhay guryihii laba deganaaye khaasatan dhulka uun kuba dhegsanaa taas bay rasmi kaba cabirayeen iminkana wuxuu uga jeedaa waa asaaskii iyada lagu binaynayay usuushiisii ayay tani caddaynaysaaba oo de waxaanuu leeyahay tan shaarixaba le waa sheekhi nadmigala waa ujeedadiisii rasmi wuxuu gaba cabiray waa ishaaro in badan oo cilmigan dee kaba mid ahaa inay dee iyo culimadiisiba ay inqiraadeen oo ay suureen oo waxa ka hadhayba raadiye waqtigoodii bay saa lahayn hortii baa dahabi saa lahaa oo cilmiga xadiis markuu suu ahaan jiray suu waqtigoodii ahaa de waqtigoodii marka laynoo ego waqtigeennana waqtigaasi waa waqti uu cilmigu aada iyo aada u sarreeyey oo nashaad badana raggaasi ay joogeen kuwa sidayd cilmi ahaan dee raggaa wujuudkood iyo raggan wixii laba midka ayuu ahaayeen laakiin iyagaa markay u eegaan zamankii ka horreeyay taa kaba cabirayeen haddaba cilmiga xadiisku ka caddaynaya asaartiisii asaaskiisii iyo waxyaalihii usuushiisa laguma binayn lahaa ayuu caddaynaya ujeedadu asaas muhima ayuu cilmigii xadiis uba yahay fa haadihi tan almaqaasidu ee maqaasida waa hadalkii imaka uu odhanaya yaquulu wuxuu leeyahay fahadihi almaqaasidu almuhima maqaasidan maanta muhimka waa waxaanu inoo nadabiyey ee cilmigani tuudixu way caddaynaysaayoo min cilmi xadiisi xadiiska cilmigiisii rasmahu rasmigiisii asarkiisii iyo raadkiisii bay ka caddayn nadamtuhaa waa nadmiyey maqaasidaas wa hadihi almaqaasid ayaa nadmiyey maxaan u nadmiyey waa tabsiratan liajli tabsira weya tabsiratan waa tabsiro tacriifta baritaan iyo tabsiro iyadoo a lilmubtadi ruuxii cilmigan bilaabanayay ee faniga ruuxii kuma cusbaayo wax ka yar helay fanigii ah welina aan dee hagaagu sii dhexgelin bay mubtadi yidhaahaan kollay hamsadiina waa la tafsiiriyo yabaa saasaan aqriayna markaynu wadanka ama beydkaan aqriayno ruuxii mubtadiga ahaa ayaa waana mafcuulu liajli tani tabsiratanto tabsiro aawadeed iyo liajli tabsira ruuxii aan wax ku ogaado kii mubtadigaayo wixii ka maqnaayeen u garanayn uu kuma barto ayaad uba alifay oo taas bay tabsiradu oo macnuu waxa weeye tabasaru biha maa lam yakun biha bihi caaliman wuxuu ku ogaanaya ku garanaya waxaanu markii hore macrifo u lahayn tadkiratan iyo wa tadkiratan wowdii caadifadii de kolley way iskaba qadaran tahay waxaanu u alifaynay iyadna tadkiratan xusuusin liajrigeed ilmuntahi ruuxii dee nihaayo gaadhay ee cilmigan hagaagadiintiisii badnayd intuu helay fahmay ee aqoonta u lahaa iyadana maxay u tahay waxyaalihii ka qaasi noqday ama uu iloobay ama kaba qarsoonaaday ayay xusuusin u noqonaysaa kii muntahigaa muntahigana waxay ku tacriifiyaan man xasala min ashayi aktara wa salaxa liifaadatihi wa tacriimi waa ninka shayga intii ugu badnayd intuu kaba kasbaday markaa u suubanaya inuu nooca dadkii baro ufaa'ideeyo marka muntahi baa la odhanaya kaa isay u suubanaya inuu dadkii ufaa'ideeye uu baraa halkaa muntahi buu kuba yahay kol hadduu intiisii badnayd dee cilmigii lama wada dhameeye intiisii badnayd intuu xasishaday uu kasbaday uu faa'iideyn karayu dadkii waxbarayo u suubadame maha taa inuu isagu isiraa laakiin uu u ehel yahay inuu ufaa'ideeyo cid kale oo uu baro taas bay muntahi yidhaahaan dee mutawasitkuna waa dhexdoodo labadooda udhexeeyaan haddaba lilmuntahi iyadoo xusuus u ah kii muntahigaasay xusuus ugu tahay wixii ka qaasi noqday iloobay kaba qarsoonaaday bay xusuusinaysaa iyo walmusnidi kii musnidka ahaa ee xadiidka isnaadkiisa ku warinayo dee ninkii isaguna musnidka ahaa waa ninka xadiidka isnaadkiisa ku warinaya waxaa ku sugan kayfiyadii taxamulka kayfiyadii ha-adaha markaa xadiidka isnaadkiisa lagu warinayo dee dawaabida qawaacidii uu lahaa iyo aadaabtii iyo waxyaalihii masaa-ishii kuba tacalluqsanayd buu kaba helayaa markaa kii musnidka ahaana iyadana xusuusin bay u tahay ay xusuusinayso waxyaalihii ugu baahnaa axaadiista nu isnaadkeeda kuba warinayo marka halkan baa magaca culimaduna de ay guud ahaanba shuraax bay yidhaaheen taasi weeye magaceedu bal de waa ta aan leenahay inay ijaaso sheekhu qoray oo aljawaahir wadurar kuba sugan oo xaafid ibnu xajar uba qoray ayaa cinwaankani kuba sugnaa inuu nadmigan ku magacaabay atabsira watadkira taa uu kuba magacaabay markaa magacu kaa weeye ama alfiyat lciraaq waa wixii waaqac ahaa iyo iska ikhtisaarun lahastu fiiha bna salaaxi ajmaca wazidtuhaa cilman taraahu mawdica wuxuu hi lakhastu waan talkiisiyeeyo fiiha waa maqaasidan ama manduumadan tabsirada iyo tadkirada uu ku magacaabay waxaan kusoo talkiisiyey ibna salaax ibna salaax se sheekha naftiisa maahe waa kitaab ibna salaax dh kitaab ibni salaax dhow kitaabkii ibna salaax ama maqaasida ibnu salaax kitaabka ibnu salaax wixii maqaasidiisa muhimka ahayd ayaa kan kusoo sheegay oon kusoo talkiisiya ibnu salaaxna waa imaamkii shahirkaha kolley aan tacriifka uba baahnayn lafdigan salaaxna waa laqabkii aabihii isaga cusmaan baa la yidhi aabihiina cabdiraxmaan baa la odhanayay aabihii cabdiraxmaan baa la odhanayay salaaxuddiin laqabkiisa ahaa marka haddee waktigaasna way iskaba shuurowdiyeen in kaba dambaysay inta laftigii addiin intay gooyaan inay al halkiisii ay keenaan oo halkii uu ruuxu ka ahaa taqyidiin ataqiyu bnu taymiya ataqiyu subkiyu baan arkayna ashihaab bnu xajar waa shihaabudiin oo kale salaaxudiin asalax ibnu salax meeshuna waa laqabkii aabihii oo ibnu salax mayde waa ibnu salax laqabkii aabihii oo salaaxudiin ahaa bal haddaba ibnu salax ayaan kusoo talkiisiyey waa maqaasidii kitaabkiisa ajmacaha dhammaantii oo markaa waxba kama tegin laakiin waxaa kamuu tegin waa wixii maqsuudka ahaa ee muhimka ahaa oo waxyaalo kolkol amhila dee uu kitaabka kuba sugnayd ibnu salaxo waanu sheegini way jirtaa waxyaalo uu masaa-isha qaarkood kusii cileeyey facaaliilo uu ka tegay way jirtaa isagaaba sharxa idinkuba sugantao sheekhaa leh ciraaqibaa leh aqwaal uu cidii tiri uba nisbeeyey oo intuu qowlkii soo naqliya anu qaa'ilkii u nisbayba waa jirtaa iyo waxyaalihii soo noqnoqdaybe laakiin waa wixii maqaasida ah baan leenahay maha dee waa wixii kitaabka maqsuudkiisa ahaa ayuu kusoo talkiisiyey oo lakastu waan talkiisiyey fiiha manduumadan tabsire iyo tadkira ibna salaaxi ina salaax macnaa waa maqaasida kitaab ibni salax ina salaax kitaabkiisa maqaasidiisii iyo waxyaalihiisii muhimka ahaa ayaan kusoo talkiisiyay ajmacaha dhammaantii weeye waa guud oo markaa taakiidku waa taa waa xaggii maqaasida ee maha wax alla wixii kitaabka ku sugnaayo o dhan weliba intaa ku mudayne wasikraa waa ziyaadiyey oo waxaan ku siyaadiyey cilman cilmi ayaan ku siyaadiyey oo taraahu aad arkayso cilmiga ama waxaa masiidka tara ay tara lmasiida ama cilmiga mawdicahu meeshiisa oo dee kitaabka kaba mid aad ku arki oo weliba kitaabkii intii kumuudayn eh ziyaadaad badan buu leeyahay oo ziyaadaadkaa badanna meelihiisa ayay inoogu iman doonaan kolley sharaxana dee kolley kitaabka inaad wax ka tagtaan maahae way kuba sugan tahay waxyaalaha uu yidhaha inta badan waxyaalaha ziyaadaadkaa way soocan yihiin oo xagga hore intuu qultu yidhaaho ayay dee noqonaysaa wixii qultu ka dambeeya inay tahay kan siyaadadii walow dee xagga dambe aanay kaba socnayn kolkol qultu halkay kuba dhamaatay aanay jirin dee aanay wax xaggaa kuba soocnayn kolkolla way iskaba soocan tahayo dee nin ka dambeeye ibnu salaax hadduu wax kasoo noqliyo sida nawowi iyo ibnu sayidinaas iyo rag leh waxay taas la garanayaa inay taas hadalka ibnu salaax inaanay hayno raggan hadalkanle way kaba dambeeyeenoo sideeda isaga soocantay isagoon qultu odhan waxyaalo kolkol aanu labadii midna ahayn oonu dee soocnayna oo ziyaadihina way jiraan oo xagga hoose barhkooda kuwa ishaaraya sharaxo arki doontaan hadii laydhaha sharaxan meelahaas iyadoo weliba meelo isaga dhaaftayna ay weli jiraan intan aan kuba dhammayn halkan walow dhowr meelood kuba sheegay sheekhu lakastu fiiha min asalaxi ajmaca wazidtuha waxaan ku ziyaadiyey waa manduumadan cilman cilmi baan ziyaadiyey cilmigaasoo taraahu aada arkayso waa wixii masiidka ama cilmiga mawdica meeshiisa dee kitaabka kamid aad kuba arkayso bal istilaaxu leeyu inoo sheegaya ay tahay inaan dabdino oon ogaano si aan kitaabka meeshuu inoogu yimaadaba aan u garanno oo wuxuu uhi sheekhu raximahu llahu tacaala faxaytu meeloo jaa uu yimaado alficlu ficil uu yimaado wadamiiru damiir yimaado oo haddaan doono dee shay baan ka bedelayna halkii hore waayo waa wax labaad haddii awowda macno aw kaba dhignana iyadna dhib ma laha oo ficil yimaado wadamiiru damiir yimaado ama se damiir yimaado dheh bal way kaba fiicantay wada inaan macnaa ka dhigno isaga naftiisa ayaa markuu kitaabkiisa kitaabka ibnu daqiiq alciid aliqtiraax layidhaha nadminayay ayuu istilaaxa kale ayuu lahaayo wowda bedelkeeda wuxuu kaba cabiray taasoo wain yaji damiirun aw ficlun walam walam yudkar lahu smun kacanhu wajazan cibaarataasuu kaba cabira halkaa awbu geliyeyba hadduu yimaado damiir ama ficil yimaado kaasoo liwaaxidin mid kastaaba weeye waa labay markaa xaalay kala noqonayaan ogow oo liwaaxidin mid u sugan oo ficilkuna waa ficil dee waxaway faacilkiisu mufrad yahay damiirkana ismigan uu laabaya ama dee waxaan uu inoo tilmaamaya waa shaksi keliya ee wax ka badan maaha welibana hadalkuu socdee waman ruuxii lahu uu u sugnaaday bal markaa ficilkaa oo faacilkiisii ama damiirkaasoo waa ismigii dee damiirkaasi u laamayay mastuuru ku aan la sheegin ku la qariyey uu yahay macnaa aan laba sheegin oo macnaa ficil keliyaa yimi faacilkiisii lama sheegin wax ka horeeyood u celisaana meesha ma taalo ama damiir baa yimi canhu baa buu yidhi lahu buu yidhi damiirkaasi marjaca ma ismigii u laami lahaayo ku horeeyo laguu soo sheegay mama jirto waaba kan misaalkii dhigtay ka qaala waa xaabo weye waa qaalo keliya waa ficilkii muxuu noqonayaa damiirkiina waa isagoo lahu ba yidhaaha keligeed kadaa lahu samee inoo dhowba odhan uu odhan doono lahu wuxuu laamayaana mama jirto arrin saddexaadna ku daro aw adlaqto ama se aan idlaaqo lafta shaykhi ama waxaa la yidhi qaalo shaykhu ama waxa weeyaan de iyo wax lamida ayuu bui oo sheekhunbuu idlaaqay sheekhii uu ahaa kan sheekh fulaanna muu odhan muxuu yihi intaba maa uriidu ulama jeedo waa saddexdaba eg dhammaan ilama salaaxi ina salaaxu mooye cid kale waxaa ulama jeedo qaaladaa faacilkeedna waa ibnu salaax damiirkan aan marjic lahayna waa ibnu salaax haddii uu asheekh yidhaahna sheekhaasi waa ibnu salaax kitaabka kalena waa istilaax u isticmaale muxuu yihi wain yaji damiirun aw ficlun walam yudkar lahu ismun waaba cibaarase aan magac loo sheegta canhu wajazan aw uطliqa shaykhu buu taasna yihi fama maqsuudi ilabna daqiiq alciidi oo kaas ilabna daqiiq alciidi oo dee ibnu duqawaaid buu halkaa kitaabkiisa dadinaya tanna waa taa bal markaa aw adlaqtu an idlaaqa oo lafta shaykhi sheekha laftigiisa ma uriidu lama jeedo ilabna salaaxayna salaax mooye macnataa awoomu leeyahy kitaabka hadduu kuguba yimaado allahuma meelaa dhici doonto haddii dee imaka marjic uu yaalo damiirkan meesha uu laamaya taa kuma jirto haddii aliftu marka bal waxa weya saas laakin kolkol way dhici kartaa in wax yar ay meesha yar yimaadaan taasna meesheedan iskuba baraarujin doonaa insha allahu tacaala laakin istilaaxii guude waa tan kitaabku waa tan kol haddii damiir aad aragta aan marjic lahayn ciddii u laamayey iyo ismiguu noqon lahaa aan la sheegin ama ficil aan faacilkiisi meeshaba oon aad aragto ama asheekh keliya ay kugu soo baxdo kitaabkii uu kuba sugan yahay ibnu salaaxun baaba arrintu ay tahay oo wuxuu ihi ka qaala waaba ficilkii aw adlaqtu amasaan idlaaqa lafta shaykhi ma uriidu ulama jeedo saddexdaa xaalaba weeye ilabna salaaxina salaax mooye mubhiman xaalanay mid ibhaaminaya isagii waa ismi faacilo markaa uriidu faacilkeedan ka xaalaynayna waxaa kaloo labadaba la xarakeeya kitaab halkan waa la xarakeeya labada nusqoynka makduudka ee dabdisna labada xarake way ku sugan yihiin in la idhaha mubhaman oo ismi mafcuul lagaba dhigo markaa ibnu salaax baan kaba xaalaynaynaayo ilabna salaaxun mooye mubhaman xaaliyey mid la ibhaamiyey oo la qariyey haddii aan mubhiman idhaahna xaal anigu aan ahay mid qarinaya ibnu salaax arrintu weliba istilaaxa saa kuma dhameen muxuu ihi wain yakun hadduu ahaado damiirkii weeye maanta ama dee ficilkiiba faacilkiisi dhisnayni laba uu sugnaado oo macnaa ficil buu dhigtay aliftii tasniye ayaaba laba socoto oo labuu tilmaamaya laakiin marjacaas ciddii ayihin faacilka lama soo sheeginoo waxuu damiirkaasi kugu laabmo ama se damiir baa laba dhigay sadeehumaa oo kale iyo lahumaa iyo ta kalena waa qaala waa ficilkii iyo sababkaa taas oo kale wain yakun hadduu usugnaado bal markaa damiirkaasi ama ficilkaasi lisnayni laba naxwu iltazamaaba weye laftigaaba weye iltazamaa saasay islaasimiyeen ama lahumaa taas oo kale fahumaa labadaasi muslimun muslim weeye oo maca albukhaariyi bukhaari maciya kolley wasankaa ku kalifay inuu muslim horreysay xagga rutbada bukhaari baa kuga horeeya walo ay idhaahaan laftigan maca waxay tilmaamaysaa la tabiciyo muslim oo bukhaari maciisa ahaaday oo dee waxa weeyaan inka dambe tabac loo yahay bay tilmaamaya xaggaa lagama fahmi kara taas fahumaa markaa labada oo ujeedada wuxuu leeyahay haddaan damiirkaas labada tilmaamaya ama ficil ha kuba sugnaado ama damiir caadiya haba ahaado uu meeshu yimaado waxaan u jeedaa bukhaariya muslima laakiin taan meelaan arki doonaa oo labadoodaba alif aliftu ay idlaaqtay qaalayo laakiin lilaidlaaqun ay tahay taasi waa meelo naadira oo aliftu lilaidlaaq ay tahay anisan kuba dhacayn oo taasna waan ogaan doonaa insha allahu tacala kitaabka markaan gaadho haddii damiirka uu meeshu ku laamayey ama ciddii dee faacilkan hore loo garanayeyna iyadna hadalkama soo gelayso oo meel bay noogu iman doonto shaadka waruddanaa qaala isagoo yidhi qaalaadu ay xaakim iyo khaliili bay kuba dhacaysaa waayo hore usoo sheegay iyaga ee wixii aansan oo kale marjic lahayn aan laba sheegin ismiga faacilkiisii aan laba sheegin ama damiirkan marjiciisii aan la sheegina laba ah iyaguna waa bukhaariya muslim wain yakun lisnayn naxwi tazama fa muslima fahumaa muslimun maca albukhaariy wallahi ilaahay un baan arjuu rajaynaya oo dee inuu waxa weeyaan waafasin iyo karsiin iyo fudaydin fii umuuri umuurahayga kulliha ilahay un cid kale maaha kollay taqdiimkana xasri buu keenaya basi iyaaka nacbud oo kale fii umuuri umuurahayga kulliha dhammaanteedba ilaahun baaban u ictimaadsan ilaahun baaba kala filanaya dhammaynteediiyo dhibyaraynteediiyo umuurahaygaba muctasiman xaalan ahay mid qabsanayo isaga xaligii amase isaga aan ahay mid iskuba ilaalinayo dee lutfigiisa iyo naxariistiisa iyo taasoo isyaan iyo mukhaalafa iyo wax kale taa aan kaba aan kagaba badbaadaya markaas fii sahrihaa wa sahriha fii umuuriga ka bedeliya waa umuurtayda teedii adkayd iyo teeda fududba anigoo isaga uba qabsan isaga bal markaa isku hadlayn u ictimaadsan isagun baaba kaba rajaynaya muctasimanna waxaa kale kuba dabdiyeen muctasaman oo yidhaaheen markaa nisbe ahaan bay tamyiisahaan ayay ku naslisnaan oo ilaahay baan rajaynaya fi umuuri kullaha muctasaman waa min jahsil waxa weeyaan ictisaamo waa xifdi iyo ilaalin iyo dhowrin jihadeed ayaan isaga rabbi subxaana watacaala umuurahayga dhammaantiiba dee aan uba rajaynayaan isaga u ictimaadsanaya uguna kalsoonaanaya muctasiman fii sacbiha wa sahliha wallahu subxaana watacaala aclam